asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal door wanaagsana kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah shirkadda kenya baawa oo sheegtay nidaamka lagu iibsado dhibcaha korontada oo hakad ku imaan doono guddoomiyaha hay-adda sodma oo soo dhoweeyey wafdi sare oo ka socda u n oja iyo dhimashada oo gaartay afartan qof kadib weerara israa'iil ka geysatay magaalada rafah ee marinka khaza intaasina waa qodobada warka ugu doorkaroon waa doornimo isniina taarikhdan ay ku beegan tahay toddobai labaatanka bisha shanaad ee sannadka labada kun afariy labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleo dhammaystiran shirkadda bixisa adeega korontada ee dalka kenya power ayaa macaamiisheeda ku wargelisay inuu hakad ku imaan doono nidaamka dhibcaha korontada lagu iibsaday tokenka nidaamkan ayaa shaqayn doonin muddo afar labaatan saacadood oo laga bilaaba tobanka habeennimo ee labada bisha lixaad ee sannadkan bayaanka kenya power waxaa ku cad in nidaamka lagu iibsadaa dhibcaha korontada dayactiro casri ah lagu samaynaya muddadaasi macaamiisha ayaa awoodi doonin muddadaasi in dhibcaha korontada ay ka iibsadaan xarumaha k p l c adeegyada embesa iyo itelmani shirkadda korontada dalka k p l c ayaa ku boorisay macaamiisheeda inay keydsadaan dhibco badan si aysan ciladaasi u saameyn madaxa xisbigana kenya kana mid ah hogaamiyaasha sare isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo laomoja madakaruwa ayaa dowladda dhexe ugu baaqday inay caddayso sharcinimada waa beerashada iyo iibinta qaadka miirowga iyo nooca loo yaqaano muqooqa karuwa ayaa xustay in wasaaradda beeraha ay tahay inay mamnuucdo haddii ay sharci darro tahay ka ganacsiga balwaddan qoraal ay soo dhigtay barteeda x ayay ku sheegtay in marka loo eego xeerarka dalaga ee la soo saaray sannadkii labada kun kow iyo labaatankii u aqoonsanaya in labada noocee qaadka ay sharci yihiin arrintan ayaa ku soo aadaysaa iyadoo barasaabyada ismaamullada mombasa iyo kilifi ay dowladdeegaanadooda ka mamnuuceen in la soo geliyo lagu dhex iibiyo ama lagu dhex isticmaalo nooca qaadka ee loo yaqaano muqogaa hogaamiye ku-xogeenka xisbiga o d m xasan joho ayaa xubnaha xisbigaasi u ballanqaaday in ay ka fiirsan doonaan hababka ku habboon ee laisugu dheelitirayo doorashada xisbiga isagoo ka hadlayay deegaanka nyatike ee ismaamulka migoori oo ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen madaxda iyo xubnaha uu jooho ku micneeyey in ujeeddada xisbigu ay tahay in lasoo afjaro khilaafaadyada ka dhashaa doorashada kadib joho waxa uu sheegay in dhammaan xubnaha xisbiga ka qayb qaadan doonaan talada si go-aan ku habboon oo xal waare loo keeno ka hor iyo kadib doorashada sidoo kale madaxda xisbiga oo qayb ka ahaa kulankaasi ayaa iyaguna sharaxaad ka bixiya muhiimaddu ay leedahay in la iswaafajiyo iyo in la dhowro istaraatiijiyadda xisbiga o d m waxaanay si adag u cambaariyeen hindisi sharciyeedka maaliyadda oo ay ku micneeyeen inuu qarashka ku kordhinayo shacabka kenyaanka ah
and we will address them. Mfano hii mambo ya mchujo, hii mambo ya mchujo lazima turekebisha kila mwaka ikienda mbele, sivyo? Ndio tusipoteze wafuasi. Na mi nataka nione chama ambaye mtu anapigiwa kura kwa ufuasi wake ama umaarufu wake ndio apewe tikiti ya chama cha ODM. Tumekubaliana sisi kama watu wa ODM, tunajua umoja ni nguvu na tunajua tukishikana, tukikamatana, tukitembea pamoja tutafika mbali. Na hii chama chetu cha ODM ni chama cha ukombozi na ni chama ambayo inatetea watu wadogo, na watu wadogo wakishikana pamoja wanaweza kuvuka hata mto Jordan wafike kule Kana.
MPs for ODM, we are urging you that as we start the conversation, conversation around finance bill, reject the finance bill and those who are in the mediation team, instead of voting for finance bill, I want you to work very hard that in the mediation we add counties more money. Instead of giving counties 391 billion, let us fight so that the county money becomes 415 billion.
hogaamiyaasha ka soo jeeda galbeedka dalka ayaa midnimo ku dhiirageliyey beelaha halkaasi ku nool isagoo ka hadlayay kiniisad ku taalla deegaanka luanda guddoomiye aqalka baarlamaanka ee dalka moses wetangula iyo madax kale ka soo jeeda ismaamulka viiga ayaa muujiyay niyad wanaaga oo ay ku doonayaan in lagu mideeyo qowmiyadaha degaa galbeedka ee dalka 100% in one basket bila wengine. Lazima tuende hapa kwa jirani zetu Wajaluo, tushirikiane, tuende Rift Valley, tushirikiane, tuende Central, tushirikiane kila mahali, ndio tuweze kunawiri.
Tumechoka kubagwa, sio? Jamii yetu ni jamii ambayo iko na takriban watu milioni tano. Sisi imefika wakati ambapo pia kijana wetu apate nafasi ya kuongoza nchi hii. Tunapokuja hapa, najua kwamba tutajipanga kama viongozi wenu.
Spika, you are not just sitting in Nairobi, wewe umetembea kila mahali, na wengine pia wafanye hivyo. Wanatembea umuhumu, si atuongojee 2027 wakuja kusema mimi ni kingpin. Kingpin, you must work hard for it.
Mtu wa Central si hapa hapa, mtu wa Rift Valley si hapa hapa, mtu wa Coast si hapa hapa, mtu wa Nyanza si hapa hapa, na huo ndio umoja tunataka tuone katika hii nchi yetu ya Kenya. Na yule mwenye anataka kugawa watu kwa kinyumba, kwa mambo gani, huyo afanye nini?
weli warka waxaa si toosa uga dhegaysanaysaan waa idaacadda ista ifa mocodka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaan ku guda jirna afar qoys oo ka kala socda tuulooyinka barood iyo muariki ee ismaamulka naakuru ayaa cadaalad u raadinaya afar wiil oo ay dhaleen oo la sheegay inay toogteen saraakiisha adeega duurjoogta ee kenya iyagoona lagu eedeeyey inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen beerta qaran ee harada naakuru laama ammaanka ayaa dhacdadani ku wada ee baaritaan
Kijana wangu alikuwa amekaa hapo kwa, ge- kwa mawe hapo nje, kukaa nje akaona kama sasa huyu polisi ame, yani sasa amejikaza kupiga risasi kabisa, akaruka kutoka huko akakuja huku. Sasa alikuwa ananikujia huku, ndiye alikuja ingie kwa ploti, kuingia ploti, kwa ploti, kufika kwa gate hivi ndiye akapigwa risasi.
Kasema acha niende nione lake venye imetoka Pe- venye imetoka na pe imefika. Saa mi venye nilitoka ilikuwa around saa kumi, teremka huko chini nikakuta nikakutana na besti yangu alikuwa amepigwa na maskari anaitwa Diki. Ah, nikaenda mi nikaona maji. Wakati wa kurudi mvua ikaanza kunyesha, nikasema acha nijikinge nyumba kwa jirani yetu hapo. Kutoka kumbe alikuwa amepark gari hapo mbele, wakaanza kushoot Land Cruiser zilikuwa tatu wanapiga hivi live mpaka nikajificha, sikufika na hapa. Wakipindua magari wakienda mbio, mimi kukuja nakuta vijana wako hapo nje wanne wamelala.
si hawakuwa wanafish hata zile nguo zenye walikuwa nazo kwanza wangu walikuwa baka na short na t-shirt ni vile mabeste wanaenda wakina mtu walitolewa huko All the four patients are currently in our wards. They are stable. Two are to be taken for theater in the course of the day after stabilizing them uh, for removal of the bullets. The other two are being managed at the ward level.
Hii maaskari ya, ya wildlife wamekuwa na hiyo tabia. Hii warajia wote unaona hapa hawana shida na na maji, na hii maji imekuja hapa kwa sababu wakiona maji imekuja kwako, kama imeleta samaki, wacha washike hiyo samaki.
wale ambao walihusika wale ambao ni key witnesses kama huyu anaongea hapa saida tunaenda kushughulikia hiyo pia nao watusaidie kuandika statement kwa sababu unajua kesi ambayo inaenda kotini inahitaji evidence arday ka qalin jabisay macadka imaamu maalig ee magaalada gaarisa ayaa xaddii shalay loo qabtay xaflad qalinjabin ah qaar ka mid a ardayda iyo culammada ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta magacaygu waa maxamuud sahal mursal maanta waa maalin farxadeed waa maalin aan ka takharujnay muddo sanawaad ah waxyaalo aan soo tabcaynay Ee, runtii waxaan u mahad celinayaa macadka asaatidihiisa idaaraddiisa iyo owliyadii iyo waalidiinta yagii
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdimajid axmed aadan cumar oo ka qalin jebinaya maanta macadka imaam maalig qalin jebinta sadde- toban iyo saddexaad maanta waa maalin farxad eh oo aad u farxad marka ani macadka waxaan ku soo biira 2019kii marka haddana maanta farxad weyn ii tahay waan ka qalin jebinaya magacayga waa asmaa xasan sheekh waxaanu ka mid ahay ardayda maanta takharujaysa macadka imaam maalig aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta aan takharujno waxaan shan sano kusoo daalaynay aan kusoo tacbaynaya maanta noo hirgelay Een, aad iyo aad baan u- ma- ma- aad iyo aad baan u faraxsanahay taa labaadna waxaan u mahad celinayaa arday aan is- guddigooda horta waxaan u dirayaa hambalyo ardayda aan isla takharujinna waxaan leeyahay hambalyo een wayna ku mahadsanyihin sidaa wax iskula soo qabanay macallimiinta macadka iyo dadka dhan oo u mahad celinaya magacayga ikraan aan lahaa waxaan ka mid ahay ardayda imaam maalik maanta dadkan qalinjibinaya waa ka mid baan ahay alxamdulilah farxaddayda lama soo koobi karo waxaan ka mid ahay ardada mutakharijiinta macadka maanta waxaa farxad weyn noo ah tacliimtan shan sano soo wadna inaan maanta ka takhalusna waxaan aad ugu mahad celinaynaa macallimiinteena waxna soo baray waxaana halkan ugu hambalyeynaynaa ardada inaad la takharujinay wiilal iyo gabdhaba hambalyaada ilaaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد إلهي سبحانه وتعالى ما سن ما أنت ومالين أحد وحان جونا مع الممالك الإسلامي وما أنت حفلت كده عيسي وأنا حفلتي سدحية تبنات ودايدا بحيسو فوش سدحية تبنات واي مركا دمان علماء صاحة حاضرتي يا والدينتا iyo ardayda intaba mahad baan u celaynaa iyo culummada magaalada iyo dadweynaha magaaladaba waxaan kaloo mahad u celinaa idaacooyinka soo xaadiray wakhti kastaana barnaamijkana laga qayb qaato si dacwiyana noolaga qayb qaataan oo si ganacsi aan noogu soo xaadirin ka qayb qaataan ayaa kale mahad baan u celinaynaa Eh, runtii waxaan leenahay macadkii mamaalig aqsaan badan buu leeyahay saan horu sheegnay Eh, magaalada leeda ifoo qayb buu ku leeyahay magaalada dhagaxley buu ku leeyahay wajeer buu ku leeyahay waa gala buu ku leeyahay naykuro buu ku leeyahay meelo badan oo farac buu macadka u leeyahay Eh, runtii waxaan leenahay muslimiintana aad bay maaragtay macadka garab u siiyaan Eh, wakhtiga ramadaankana macadka arday fara badan buu diraa bisha ramadaan oo dacwo u diraa ardayda marka waa laba qayb ardayda iskoolladana way dhigtaan Eh, ardayda aan iskoollada dhigin labadaba way dhigtaan insha allahu haddana waxaan ku darnay eh, maalinta sabti iyo axadda ardayda aan haleeli karin maaragtay ayaamaha kale inay soo xaadiraan oo iskoolka ku mashquulsan sabti iyo axad baan u furnay waalidiintaa naga codsadeen
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star fm
haatanna soomaaliya gudoomiyaha gubadley ayaa uga mahad celiyey gudoomiyaha gobolka banaadir dadaalka uu ku bixiyey in gubadley loo aqoonsado ee degmo cusub waxaa loogu dabaaldegayaa xafladdan waxaan u mahad celiyaynaa dhammaan madaxda qaranka madaxda gobolka banaadir iyo dhammaan qof walba oo degmad inay naqata gubadley sabab ku lahay oo maalin maalmaha dhammaan qof walbo halhal looma soo koobi karo dadka waxqabadka ku lahay oo wax badan soo qabtay oo geedo badan ka soo gooyey waa badan yihiin halhal looma tilmaami karo dhammaanteen qof walbo waxaan leenahay oo gubadley wax ka soo qabtay ee caawa inay degmo naqata u horseeday waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxa aad qabateenna muraheera waa aragtiin waana gura doontiin cawadana waxaad arkaysiin inay gubadley degmo noqotay una dabaaldegayso shacabkii degganaay ee aad waxqabad fiican u qabateenna maantay ayuu ku faraxsan yahay waxaad qabateenna waa idinkaga amaal haayaan dhammaantiinna waxaan idin leenahay waa mahadsan tihiin shacabka gubadley iyo maamulka iyo dhammaan ganacsatada dhammaan is- isku duuban ee la yidhaahdo reer gubadley waxaan leenahay iyagana hambalyo waxaad arkaysiin guddoomiyaha gobolka dadaalkii faraha badnaay ee uu u galay inuu meeshaan uga tago inay degmo noqoto oo xafiiska markuu wareejinayo maadaama uu shalay la wareegay toban iyo toddoba degmo iyo saddex deegaan maantana uu wareeji doono labaatan degmo guddoomiye waxaan ku leenahay waa mahadsan tahay waana dadaashay shacabkana waa ku ogyihiin gobolka banaadir waxa aad u qabatay iyo meesha aad ka bilowday adigana annagana aad iyo aadaad noo dhiirigelisay kumana moogin dhammaanna guushan waxay u soo hoyatay gobolka banaadir gobolka banaadir bulshada deggan waxaa u soo waxaa ku soo kordhay saddex degmo oo cusub hadda kadibna waa bannaanta in deegaanno cusub oo kale la sameeyo aad iyo aadaa u mahadsantihiin inta xafladda ka soo qabqagashay oo xafladdaa noogu timiday oo waddada dheer soo maray ee cawadoo roobda'aayo inay xafladdan farxadda nala qaybsadaan nagala soo qayb gashana dhammaantiin waxaan idin leenahay waa mahadsan yihiin aad iyo aadaa u mahadsantihiin dhammaantiinna waxaan idin leenahay ka soo qaybgalkiinna aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin aadaadna gudoomiyaha hay-adda sodma mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta xarunta hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ku qaabilay wafdi sare oo ka socday hay-adda u n ocha kaasoo uu hogaaminayay madaxa hay-addaasi xafiiskeeda dalka soomaaliya labada dhinac ayaa kulankooda ooga hadlay halka uu maraya qabanqaabada shirka madasha arrimaha bini-aadanimada kaasoo lagu wado in muqdisho uu ka furmo arrimaha ka hortaga lixsashada gargaarka qorashaha fog ee hay-adda uga aadan maaraynta masiibooyinka iyo xal u helidda barakacyaasha haatana wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka ciidamada israa'iil ayaa duqeeyey xero ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku taalla aag nabadoon ee magaalada rafa halkaasoo ay ku dileen afartan falastiiniyiin ah oo ayna ku jiraan haween iyo carruur weerarkan ayaa dhaliyey qaylo dhaan caalami ah taasoo keentay in si deg deg ah loo dhaqangeliya xabajoojin weerarka lagu qaaday xerada tal a sultaan ayaa yimid kadib markii ciidamada israa'iil ay duqeeyeen guryo ay degnaayeen dad falastiini ah kuwaasoo ku barakacay deegaano kale oo ay ka mid yihiin jabaliya nuseyrad iyo magaalada khaza halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan boqol iyo lixdan kale sida ay sheegeen saraakiisha falastiin dacwad oogaha sare ee militariga israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarkii rafa inuu ahaa mid aada u xun wuxuuna sheegay inuu socdo baaritaan goor sii horreysay militariga israa'iil ayaa xaqiijiyey weerarka iyagoona sheegay inay bartilmaameedsadeen dagaalyahano xamaas ah ugu yaraan soddon iyo shan kun sagaal boqol afartan iyo sideed falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay in ka badan siddeetan kun lix boqol afartan iyo saddex oo kalena waa lagu dhaawacay dagaalka israa'iil ee khaza tan iyo toddobadii bisha oktoobar intaasina waxay nooga dhan warkii duurnimo ay kala socoteen idaacadda ista fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seega waxay dib uga heli karaan boggeen internetka ciwaankiisunu yahay waa www sta fm c o k e